shalay shantii galabnimo ayaa halkaasi waxay isku heleen xeelboon ciidamada gaarka new booliska loo yaqaano iyo kuwa aan sooma oo etoobiya oo dhinac ah iyo koox al-shabaab ah oo halkaasi dhaawac wadatay khasaaraha dhinaciina iyo dhinaca al-shabaab soo gaaray guddoomiye ku-xigeen intuu leeyahay dhinacda kooxda shabaab kow iyo tobanna waa lagaga dilay gaarigii ah oo shan dhaawac hore ah ay ku wadeenna gacanta lagaga dhigay intii kalena way kala sarxadeen dhinaca annaga sidaad u ogtahayba ciidankan hadda la dagaalamahaya al-shabaabka waa ciidan gaar ah oo loo tababaray sida loola dagaalamo argagixisada iyo kooxaha nabadiiska kudgeeriyooyinka sameeya waxay leeyihiin tababar khaasa way xajidan yahay khasaaraha soo gaarhaya ama ma jirayo kooxdan al-shabaabkaana de waa kool lafmacaadi oo la dhameeyey oo la baacsanhayo oo dhabarka laga dirayo wey waa dad dhabarka laga dilayo oo baxsanhayo wey oo dad dagaalamayo ma jiro innaba wax khasaara oo ay jeesteen oo ciidankii la dagaalamaya ay u gaayisteen ma uu jiro marka goobta dagaalku uu ka dhacay hadda yaa gacanta ku haya waxaa gacanta ku haya ciidamadii booliska iyo kuwii anisom oo etoobiya iyo kuwa annaga soomaaliya oo dhinac ah ceelboon hadda xaaladooda waa sidee amni waxa weeyaan way xasiloon tahay kooxdaas oo in yar oo ragaab oo wadanka ku hadhayan ka dhamaystirayno halhala mooyeene way xasiloon tahay dad maaragtay population oo fara badanna way ku nool yihiin waa magaalo weyn oo qadiimi ah luuqiya waxay udhexaysaa waajib dadka joogana waa dad dee ay cadow gacanta ku hayeen in badan oo rafaadsan oo tiifaysan marka ciidamada ayaa gargaaraya oo raashinadii ay wateen wax ka siinhaya aad bayna hadda xaaladooda maaragtay u fiican tahay laakiin awal way casriyeed oo dad ay cadow haysteen bay ahaayeen marka dadka ku nool deegaankaasi ceelboon iyo deegaanada kale ee ku dhudhow maxaa ugu baaqaysaan waxaan u baaqaynaa dadkaasi inay dejiyaan magaalooyinka ay joogaan meelaha dawladda ay joogto ay imaadaan ay la shaqeeyaan dawladoodu ayagaa cadowga laga dulqaadaya ayagaa la xoreynhayaa dawladda xoreynaysa waa sababdii dadkan waa dadkoodii waxaa weeyaan ayagaa cadowga laga qaadayaa intaas waxaan raacinaya oon kaga faaidaysanaya hay-adaha sabafal ee qaramada midoobay iyo kuwa looqiinta oo iyada ah in ay meelaha la xoreeyey wixii ay hayaan ee deeb bini aadamnimaha ay soo gaarsiiyaan ee dadkaasi cadowga laga xoreeyay ay kaalmeeyaan kooxaha nadiiska waxaan ugu baaqaynaa in ay halhalka haday isku soo dhiibaan dawladda waa la cabsanayaa ciddii isa soo dhiibta oo iyagoo far ah timaado waxba looma geysanayo inay isku soo dhiibaan gacanta dawladda inta aanan oogu tegin meelaha ay ku dhuumanayaan waa soo dhamaaday cimrigoodii marka naftooda ma badbaadiyeen oo ay isoo dhiibeen baan leeyahay